أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow baahin doonto qaybta shanaada aflaamta taxanaa ah ee geedigii gurguuta guulmasiga bidhaclayn xukuumadda riddada masar ayaa mar kale ka digtay in xabashada etoobiya u dhowaato badda casa iyadoona soo lugtay heshiiskii ankara ku dhowaad siddeetan ruux ayaa ku dhimatay shil ka dhacay duleedka magaalada hawaasa ee dalka etoobiya xiisad colaadeed ayaa ka taagan deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoona kooxda riddada maleeshiyaad fara badan ay ka daadguraysay deegaankaas kataaba alkhabaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaatani koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri xaflad lagu sugootinayo hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada booqable ee wilaayada hiiraan
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasaad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan mu'asasada alkataayib ayaa ballan qaaday in caawa baahin doonto qaybta shanaad ee taxnaa loogu magacdaray geedigii gurgurta guulmasiga bidhaclayna oo aad kaga bogan doontaan xaqiiqda dagaalkii dhacay labadii gu ee lasoo dhaafay alkataayib ayaa horey u baahisay qaybaha koowaad ilaa afraad ee xalqaadka taxnaa ah ee geedigii gurgurta guulmasiga bidhaclayna kuwaas oo xiise lahaa iyadoona caawa lagu wada mu'asasadu inay baahiso qaybta shanaad oo muhiimad gaar ah xambaarsan xukuumadda riddada masar ayaa mar kale ka digtay in xabashada etoobiya u dhowaato badda cas iyadoona saluugtay heshiiskii ankara xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee labiyo tobankii bishan uu xasan gurguurta ku saxiixay magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ayaa diidma kulul kala kulmay qaar ka mid a dowladaha qaaradda afrika ee saameynta ku leh luulanada ka jira geeska qaaradda afrika xukuumadda dabadhelifka ee masar ayaa mar kale war ka soo saartay heshiiskii ankara iyo saameynta uu ku yeelan doono loolanka badda cas cabdifitaax alsiisi oo ah madaxweynaha masar ayaa sheegay in dowladdiisu ay il gaara ku eegayso natiijooyinka ka soo baxaya heshiiskii ankara ee ay kala saxiixdeen xasan gurguurte iyo abey axmed war qoraal ah oo ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa lagu sheegay in shirkii turkiga ay ka rajaynayaan inuusan nooga sii darin xiisadda ka jirta geeska afrika balse ay ku qasban yihiin inay si dhow oola socdaan tallaabooyinka ay qaadaysa itoobiya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda dabadhelifka ee masar oo si kulul kaga hadlay damaca itoobiya ee qabsashada qayb ka mid a badda soomaaliya ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in xabashidu ay gumadaheeda dhigaan biyaha badda cas oo uu sheegay inay qayb ka tahay amniga qaranka masar البحر الأحمر هو للدول المشاطئة للبحر الأحمر ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر badda cas waxaa iska leh dowladaha ku teedsan xeebahaas mana la aqbali karo in ay soo gaaraan dowlad aan xeebtaasi ku dhirirsanayn inkastoo xukuumadda dabadhelifka ee masar aysan kooxda riddada ee soomaaliya ee qaybta ka ahayd heshiiskii ankara si toosa u dhaleeceynin haddana caddaymo ay bixiyeen mas-uuliyiinta xukuumadda alqaahira ayaa muujinaya in masar aysan la dhacsanayn tasarufaadka xasan gurguurte oo ah nin dhex maquuranaya gabadhacleen siyaasadeed maxamed cabdulwaaxid oo ah jenaraal howlgab masri ah ayaa sheegay in fargelinta masar ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya uusan ahayn oo keliya mid ku dulmeeraysanaya arrimaha khilaafka biyaha balse uu qayb ka yahay dagaalka ay shahaadala dirirka ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab من هناك طلب على آه، مشاركة مصرية في هذه البعثة القاهرة بتحل محل قوات كانت موجودة ل- تريد أن تعزز قدرات الجيش الصومالي من جهة تريد أن تحارب وتكافح عملية الإرهاب waxaa jira dalab ku aadan in masar ay qayb ka noqoto howlgalkan cusub qaahire ee doonaysa inay buuxiso booska ciidamo hore u joogay waxay doonaysaa inay xoojiso awoodda ciidamada soomaaliya taasi waa dhinac dhanka kale waxay doonaysaa in soomaaliya ay kula dagaalanto kana hortagto howlgalka argagixiso ee dalkaasi gaar ahaan halkaasoo ay ku sugan tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab taas oo isha ku haysa mashhadka ee wax ka jira dalka haddaba waxaa la odhan karaa in joogitaanka masar uu ka dhigan yahay qayb ka mid a ujeedooyinkeeda diblomaasiyadeed في ال- الصومال لا سيما وان هناك تنظيم شباب المجاهدين الذي يتربص للمشهد اذا تواجد القاهره ك- كجزء من مهامها الدبلوماسيه ku dhowaad siddeetan ruux ayaa ku dhimatay shil ka dhacay duleedka magaalada hawaasa ee dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay shil ka dhacay deegaan ka tirsan ismaamulka sidaama xilli ay sii kordhayaan shilalka ay dadka badan ku dhimanayaan ugu yaraan toddobaatan iyo kow qof ayaa ku dhintay kadib shil gaari oo ka dhacay degmada boona oo ku taalla bareyga sidaama ee koonfurta magaalada adis ababa ee caasimadda waddanka itoobiya siday xaqiijiyeen mas-uuliyiinta xabashida ee gobolka shilku ka dhacay iyo dhakhaatiirta deegaanka oo la hadlay warbaahinta caalamka musiibada ayaa argagax ku riday dadka deegaanka mid ka mida mas-uuliyiinta deegaanka shilku ka dhacay ayaa warbaahinta u sheegay in shilku ka dhacay buundo dulmarta webiga galaana oo boqol shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada hawaasa oo ah caasimadda sidaama ninkan ayaana sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen kow iyo toddobaatan rag ah iyo saddex dumar ah agaasimaha isbitaalka boona ayaa sidoo kale xaqiijiyey tirada dhimashada isagoo waraysi siinayay warbaahinta maxalliga ah sida dad goobjoogayaal ah u sheegeen warbaahinta shilkan ayaa dhacay kadib markii gaari xamuul ah oo ay dad badan saarnaayeen uu xakameyn waayey daraawalkii waday isagoo dul marayay buundo dusheeda arrinkaas oo markii dambe sababay inuu ku dhaco webiga galaana guddoomiyaha deegaanka shilku ka dhacay ayaa sheegay in dadka dhintay ay ka mid ahaayeen beeraley ka yimid beeraha lagu abuuro kafeyga iyo dhallinyaro deegaanka ah oo kasoo laabanayay aroos abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa bayaan uu soo saaray ugu tacsiiyey musiibadii dhacday isagoo saraakiisha waddooyinka ugu baaqay inay baaritaano ku sameeyaan wixii dhacay shilalka noocan ah ayaa sannadihii dambe kusoo badanayay waddanka etoobiya waxaana loo sababaynayaa xanaanka dhismooyinka waddooyinka oo aan wanaagsanayn iyadoo xukuumaddu ay ka gaabisay ka shaqaynta badqabka waddooyinka muhiimka u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha
xiisad colaadeed ayaa ka taagan deegaanka ceelbaraf ee shabeellaha dhexe iyadoona koox xiriidada maleeshiyad fara badan ka daadgureysay deegaankaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxameda
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in xisado colaadeed ay weli ka taagan yihiin deegaanka caalbaraf ee hoostaga degmada mahadaay halkaasi oo dilal qorshaysan ah ay ka dhaceen kooxda eridada soomaaliya ayaa deegaanka ku daabushay boqolaal maleeshiyaad ah kuwaasi oo dadka deegaanka ku haya raaf mararka qaarna geysanaya toogasho toos ah waxaana toogashadaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh maleeshiyaadka deegaanka lagu fasaxay ayaa ku andacoonaya inay gacanta kusoo dhigeen kooxo hubaysan oo deegaanka ah kuwaasi oo khamiistii lasoo dhaafay weerar jidgal ah ku dilay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda eridada soomaaliya odayaasha deegaanka ceelbaraf oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku eedeeyey kooxda eridada iyo maamulka hiirshabeelle in ay ka dambeeyaan dhacdooyinkani ka taagan deegaankooda iyagoona digniin culus u diray maamulada fadhigoodu yahay muqdisho iyo jowhar dowladdii taliyayaasheedii kuwii nabad sugiddeed kii militariga waa u tageen waa ka hor wareegeen waxay hirshabeellay tageen oo marka horeba aan aada uga shakisaneen iyo dhibkay hayso maanta waxaa noo caddaatay oo waadix noo ah hirshabeelle inay la diriirsan tahay deegaankaas dagaal qaawanna ay ku qaadayso sababta waxaa caddaynaya ciidankii ayaa jowhir maray shidaalay ugu shubtay buuranay xoolo uu qashay buundada mahadaay ciidanki jooga ka wareegay idaa dhahdo ciidankaana maraayeen ciidankuna cid qur-aan uma soo akhri rabaan xabaday wataan dowladda hubkeeday wataan inay dadku dilaayeenna sheegeen marka haddii taliyihii lugta maaragtay oo militariga uu celi waayey ee ka tegey kii nabad sugidda uu ka tegey dowladdii hirshabeelle ay u xoolo qalayso ay ciidan ku galbinayso ay arooska dhigayso ma hadday ay marsiisa ciidanka amarsiisa ka kala wareega ay dhahdo dhanka kale odayaasha deegaanka caalbaraf ayaa sheegay in maleeshiyaad aargoosi u socda ay kusoo wajahan yihiin kuwaasi oo ay gadaal ka riixayaan taliyaasha ciidanka lugta kooxda ridada iyo ka nabad sugidda iyagoona u diray digniin culus
waxaan si cad uga digaynaa falalkii wuxuushnimada ahaay ee afartan iyo sideed saacadii lasoo dhaafay ka dhacay degmada ceelbaraf iyo deegaanada hoos yimaada in ay mar kale soo noqdaan iyo dadkii shalay galab lagu dhibaateeyey deegaanada hoos yimaada degmada ceelbaraf in la helo cid qaada mas-uuliyadda falkaas argagaxa leh haddii falal noocaani oo kale ah ay soo noqdaan waxaan ku adkaysan doonaa in dowladda hirshabeelle iyo dowladda federaalk soomaaliya aan si adag ugula xisaabtami doono taliyaha booliska hirshabeelle xasan dhicisow waxa uu ka wado oo dhibaatada nagu ah anaga maxaa la yidhahdaa degmada ceelbaraf asiga asaa maxaa la yidhahdaa shacabka waxa dhibaataynaya waa asiga bal uusan naga dhibaatayn dadka shacabka ah hooyooyinka ilmaha iyo odayaasha berimageydada inuusan dhibaateyn dhacdadii maalinkii khamiista ee toddobaadkee lasoo dhaafay ka dhacday deegaanka ceelbaraf ayaa qalqal xoogani ku beertay maleeshiyaadka gargurte dhacdadani ayaa la filan karaa in xitaa saameyn ku dhex yeelato maleeshiyaadka murtadiinta dhexdooda
kitaab al akhbaariya ayaa baahisay film cusub oo ah qaybta labaatan koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol afartan lix hijiri warbixinta soo socota waxaa filimkaasi inoogu diyaariyey walaalkeen cabdiqaadir maxamed albaani
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kataayib al ikhbaariyaha ayaa soo saartay muuqaalkan mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri oo soconaya muddo saddex daqiiqo ah taas oo qaybinteeda ka dhacday deegaanka iidaale ee wilaayada islaamiga ah ee baay xoole isugu jira geel iyo ari oo laga soo qaaday dadka aqniyada ah ayaa la siinayay fuqarada iyo masaakiinta ku nool deegaanka iidaale iyadoo dadka sakadaas nasiibka u yeeshay la guddoonsiinayay min hal neef oo geel ah ama afar neef oo ari ah waa kuwan qaar ka mid a dadkii masaakiinta ahaa ee la siinayay xoolaha oo u warramay kataa'ib al ikhbaariya iyaga oo wejiyadooda laga dheehanayay farxad
zakawaadka masaakinta la geeb yahay shaqnad gaale maasha allah ilaahay gal guulda korkuweed xusuumeynta inay kaalmay يا على الإسلام دينا تبايعنا على الإقدام حتى يقوم الدين وقوعا في الله في الخالدين
ابراهيم علي ابراهيم واي الناف قال الحمد لله لا انت ما صرت المسلمين يقول الله سي الله يجيب
العالمين أما إن السعيد الحر
باين هذا محمد عبد يديره هيك ذكرني ذكرني كيف إلهي نعمي الحمد لله يا شيخ ما يدلنا إلهي
ugu dambayntiina wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa sanad waliba sidan oo kale sakada xoolaha nool uga qaybiya wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka
قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين وأوقد جذوة التوحيد نارا لتنفح عنك شيطان اللعين
xafad lagu sugootinayo hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buuqable ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa dowradan oo loogu magac daray umm ilmu'miniin aacisha binti abibakar asidiiq shicaarkeeduna ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq isla markaana socotay muddo lix bilood ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey hooyooyin lagu barayey qoraalka iyo akhriska munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowrada oo ay kasoo qaybgaleen culimo nuqabo iyo marti sharaf kale ayaa waxaa bandhig cilmiyaad oo kooban kusoo bandhigay hooyooyinkii la barayey qoraalka iyo akhriska
لا إله لا نكره الرحمن الله الكره الرحمن رح الكره ماني ما من كره الرحيم الله الكره رحيم رار الكره حيمي حي حلوس دوي يا لوره ميمي لوده إلهي سلسلة إلهي أقدر ذا الكره الغرب سلسل sala godan la zilati zi salos debe lati la lan korbe ti talos debe al ardu al afl korbe lan luref ardu ar afl korbe ra luref rudat la godan zilzala zilzalos debe lan luref zala sasal korbe la la la korbe ha hal korbe al luref sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay hooyooyinka dowladda loo soo xirayay inay ku dadaalaan waxbarashada inaa hadaynaahu sabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran addoommadu waa labadaas addoommada adduunka ku nool labadaasunbay u qabsamayaan da shaakiroo alle subxana wa taala ku shukrin aqoonsan nicmadiisa ugu shukrinaya iyo kuwa jasaariin ah oo imaa kafuuranta weeyaan oo nicmada ilahay subxana wa taala ku jasaarow labadaas way qaybsamayaan marka shaakiriinta inaan noqono ilahay ku shukranaya subxana wa tacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum alla cadaabkiina muxuu ku falayaa haddii aad shukrisaan in shakartum wa aamantum saas weeyaan marka horta inaan shukriga badino allihii nicmadaas noo gartay nicmada diinka ee khayrka na soo waafajiyey dowladan qaadashada na soo waafajiyey ee cilmiga noo inaan wax aqrino waxna aan qorno noo fudeeyey waxa weeyaan inaan horta ku shukrino allana aan weydiisano ziyaado nicamtiisa inuu noo ziyaadiyo sidoo kale nabadoon sheekh cumar oo goobta ka hadlay ayaa xusay in arrin muhiim ah ay tahay in hooyooyin dowro loo qabtay lana baray qoraalka iyo akhriska allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala uma intaa kadib waxaan u mahadcelinaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee ku soo dadaalay juhdiga farada badan bixiyey muddo lix biloodan sabrayay ayagoo laga yaabo ubad yaryar inay ku xariiraan iyo mas-uuliyaad kale ay ku xariiraan u soo sabray u dhabar adeegay ayagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayr ilaahay khayr ha idinku abaarmariyo waxaa weyaan waa arrin loo baahnaa qofka leh tacliimta asaga naftiisa awalan anfacaysaa maxaa yeelay wuxuu helayaa ama uu baranayaa wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa ayuu baranayaa qofka hadduu caami yahay uu waxba akhrii karin waxbana qori karin haddee cabsida ilaahayna maarsi ugu dhawaado waa iska yar tahay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa juhdi ballaaran geliya sare u qaadidda heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahasane cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh